waxa ay runtii isla afgarteen in sidii loo horumarin lahaa lacag ee dalka soomaaliyeed loo hayay muddadaas shan iyo labaatanka sano ah oo loogu deeqay dowladdii hore ee soomaaliya ee xilligii burburka ka hor oo sagaashan iyo labo dhibic afar milyan oo yuuro ah sidii mashaariic loogu samayn lahaa dalka haddeertaanna waxaa laga shaqaynayaa goordhow sidii loogu bedeli lahaa programmes iyo qorshayaal cadcad oo dalka oo dhan ama soomaaliya oo dhan ka fulo dowladda iyo xukuumadda soomaaliyana waxay xil iska saari lahayd sidii dadka soomaaliyeed ee mashaariicdaas loo wada gaarsiin lahaa meelaha ku habboon iyo sida ay hortabinta u leeyihiin